oo aniga hadda kula hadlaayo laba arrinba way igu dhacday anoo kismaayo gudaheeda jooga baarlamaankii aan ka tirsanaa oo xildhibaanka aan ka ahaa waxaa la ii diiday inaan intan ka hortiisa baarlamaanka ka caddeeyo inaan mucaarad aan ahay doontii muxaafidka inaan ka degay oo aan mucaarad ahay hadda wixii ka dambeeya aan u bareerayay inaan maaragtay xukuumadda dhaliilo dibadii gudana aan ka sheego maaragtay wixii ay dhib ay leedahay iyo dheef ay leedahay waa qodob mar labaad waxaa la ii diiday inaan shir jaraa'id ku qabsado kismaayo dastuurka inoogu taallaa maaragtay in xorriyadda qowlka ay maaragtay free ay tahay waa la ii diiday inay wariyaasha ii yimaadaan oo hotel kismaayo ku yaalla aan maaragtay ku qabsado shir jaraa'id anoo xildhibaan ah oo wadani ah oo waddankii jooga waa la ii diiday taas ay waxay igu kaliftay inaan soo safro oo safar weliba maaragtay qarsoodi ah aan soo safro xamar inaan usoo doonto maaragtay inaan hadlo baan u imid xamar marka intaasaa kaaga filan ugu dambeyn maxaad baaqa u jeedin lahayd marka axmed madoobe iyo dhammaan xildhibaanada maamulka jubbaland tan labaad dadka reer kismaayo sidaasi lamida waxaan leeyahay intaan ka badan ha u dulqaadanina maaragtay nidaamkan fadhiidka ah oo faasidka oo faashilka ah ka hortaga oo maaragtay afkaartiina iyo shucuurtiina muujiya si nabad ah oo maaragtay ilbaxnimo ah oo dimuqraadiyad ah ku muujiya waxa aad qabanaysaan iyo dhibka laydinku hayo baarlamaanka jubbaland waxaan leeyahay waa dhaarateen mas-uuliyiin baa tihiin ilaahay ka cabsada naftiina gacanta axmed madoobe kuma jirta gacanta ilaahay bay ku jirtaa waxaa laydinkaga baahan yahay ama inaad ummadda ka hor leexataan ama inaad ummadda maaragta u dhaarateen masiirkooda inaad maaragta u shaqaysaan oo danahooda a ka shaqaysaan oo riftooda a maaragtay wax ka qabataan